kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo dhegaysi kale waa taxanaheennii koowaad iyo kalkiisii afraad
wax weyn baa inaga dhexeeyey ee bal xasuustaada dib u yara celay habeenkii caddaan niidhiga ahaa ee suuukan horreeyey aroortii xigtay iyo beeraha afgooyey wixii aan kuu siday sowma xasuusatid aamina geed weyn baan maalintaas isla halkaas ku abqaalnay oo xeedada ugu taagnay erayadii quruxda badnaa ee aynu isku barannay iyo insha allah hudaadii miyadii lowday maalin aynu yar kala fogaanay sida ilmo yar oo abaydin ah amaba shuux arooriyaad inay ilmadu kaa gobo lahayd baan xasuustaa iyo sidii aan kolba kaaga tirayay hiinraag baa kuu dheeraa gudahaaga ka yeedhayay ilmadaas hibatiqaysaa bilaashuma ay socon laakiin iminka waad ilowday anigu sidaada kolkii aynu kala dhaqaaqnayba sidaas fudud kuma ilaawin waayo geedkii aad qalbigiiga ku dhex beertay baa neecawda xasuustaadu caleemihiisa kolba dhan dabayshu kaga imanaysay markaasay igu adkayd inaan ka lado sida micida abeesada ayada arami igu reebtay oo aan ka joogi lahaa utun kaar badan ayaa wadnaha igaga taagnayd naftuna way igu jirtay uun adiga miyaa judhiiba raaxa adduun baad iska gashay oo malaha imaba aad tabin kolkiiba waad jartay geedkii aan muddada dhan qalbigaaga ku dhaabayay waxbaan se ogahay waxaad igu nacday doqon maaha nin liitaa dirac maaha ninkii ladan maaha dahab iyo lacage kalgacaylku waa doox hal mid saan kuu sheego ma nin aad adigu abuuratay baa jira ka iga dambeeyey ee aad iga raacday ogow oo waa aadami waxa uu kuu geysan karaa wixii eed ahaa ee aad igu fashay oo kale wax nabs la yidhaahda baa jira oo aan eexan ee bal aan eegno aayaha halka awrka kugu furo aniga miya samirkii nebi ayuub baan ku adkaysan doonaa xaalkaagana ilqoorhkan ka sii eegi doonaa aamina sug ha dhaqaaqin hadalkayga ha u fahmin canaan xitaa haddii aad u fahantay intan aan hadda ku odhanayo kaga maydho hal qaacido qabso weligaa qofkii laga daba hadlaayay waa mid dan weyn laga lahaa waa mid ay adag tahay in si fudud looga hadho sidaas aawadeed baa looga daba calaacalaa xareeddu kolka ay cirka ka soo dhacdo ee durduradu rugmadaan ee arligu doogis qabsado ee ugbaadoabo ee weli cirku cusub yahay ee daruurtiina iyada oo cartamaysa kolba dhan u dilaamayso ubax iyo man kaymaha ka dararay waagii oo dilaacay dayax iyo xidigaha oo wada siraadan buurtii daalo iyo abuur kasta oo bilic loo sheego ayaad iiga qurux badnayd intii uusan xidhiirhkeennu saranseyrin laabta waxaad u ahay diirimaad iyo daawo waa sababtaan hablo oo dhan uga oo ay waa isla sababta aan dareenkaygii oo dhan kuu wada siiyey dhakhaatiirta kasmafaneeddu waxay sheegaan in laga wacan yahay in aad qof iswada siiso se anigu taladaas dhagaha ayaan ka furaystay aawada qaayaha gubbaad ka ahayd wuruxdana xuuralcayn haddii wakhtiina kala wado waxaa iga lilaahi ah in aanan kuu dudayn kuuna dudi doonin ee aan laabta kaa sii dayn doono weliba ducana kuugu dari doono ninkaad sacalfataan ee kugu gacan dambeeya uun aan xoogaa dardaaran ah siiyo niyahow dadnimadu waa qiimo aada u weyn marba haddii aad aaminaa gacanta ku dhigtay ugu horeyn deji guri sana leh oo aad soo saamisay weligeed yaysan daranyoon oo dhan walba maryaha barowga ah iyo dahabka ha ka yaaleen dabadda iyo gudahaba meelaha la daawado ee dalxiiska loo tago ha ildoogsatee gee wax dibindaabyo ah yaysan kaa tirsan xitaa hadalka aad ku dhacayso kasoo shaandhe waa duriyad xalaale waalidkeenna daadihii intaas aan kuu sheegay haddii aad awoodi weydo dhan dhaqaale weligeed buu jiray nin ragee dantuu ceeb u yeeshay ee soo doono wax kasta oo aad iiga baahato aniga kula diyaar ah oo xilkaas iskay isu saaray haddii aad intaas diido oo aamin iga dayacanto waaqaan waanan kugula dacway
من غيلبي
waa nin guud ahaan fanka iyo suugaanta kula jiray luga badan waxa uu ahaa isku filan ah abwaan hoobal mulxamiiste iyo muusishanba hanuuniye isagu fanka ma soo doonane ee fanka ayaa isaga soo jiitay heesihiisu sida fanaaniinta kale ma aha oo keli ah jacayl iyo xulxulashadiis ee waxa ay isugu jiraan waana guud dhaqan wacyigelin jacayl siyaasad iyo dhinacyo badan waa fanaan weyn oo ku xaragooda samaynta ereyada iyo saaridda laxankaba oonbaa biyaha loo caba oo matana gaajo kolkaad dhegaysanayso in ka badan inta aad ereyada dhegaysanayso waxaad la ashqaraaraysaa laxanka ku ladhan
oonbaa biyaha loo caba oo matana gaajo urkaygu wuxuu doonayaa adiga weeyaane oonbaa biyaha loo caba oo matana gaajo urkaygu wuxuu doonayaa adiga weeyaane indhahaygu waxay jecel yihiin inay ku egtane
waxaa kale oo farshaxamadiisa aad ka arki kartaa waa ninka inta badan heesihiisa aad ka soo helayso humaagyada kala duwan ee khayaalka lagu soo bandhigo waa ninka marka uu doono gorgor iyo shimbir kaleba la hadlaa waraaqana u dhiibta
shimbiryahodabayra daruuraha dhex maraya daygii kuuma orodkuugu dawgalay ana inaanan dilaanahay daqaraadii jacayl qaba dirkaa hanuuniye iyo hanuunintiisa waxaa ka mid ah cilmiga ha laguu dhige caqliga kaasha baa la yidhi waa qaaciido weyn oo mudan in lagu qoro meel aysan weligeed ka lumin
awooy maalin baa la yidhi cadooy guducur baa la yidhi cidlooy weehel baa la yidhi awooy maalin baa la yidhi cadooy guducur baa la yidhi cidlooy weehel baa la yidhi ammaanadu waa culays cirkiyo dhulku diidayo carana wax la yidhi wax la yidhi ummaddii oo kala qoqoban oo mid waliba cudurka qabyaaladu kobcidlaa ku agjoogsaday oo aan haddana is-ammaan gelinayn ee intaas uun is-hiifaysa ayaa uu leeyahay dalkii idinkaa qarribay bal sideed qaran ku noqonaysaan ayaa uu weydiinaya isagoo iska aamusay ayaa uu mar kale ku baraarugaya iyada oo halkii uu ka digayay meel kasii fog la joogo umadii oo noqotay gobol gobol ka go-ay golo golo u duday garab garab ka tegay geel labada dhinac qofba gees harsaday kolkaas baa uu dirayaa qayla dhaandheer oo uu ku soo gebagabaynayo soomaalay geygu gurmad buu rabaa
gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala garto kala mana gurmaan
mar ayaa uu go'aansanayaa in uu iska dhaafo wixii xun kolkaas ayaa uu heesta ammaano isagu isku hanuuninaya qofayntu waa mid ka mid ah hababka ugu quruxda badan ee suugaanta wax loogu soo bandhigo wax aanan isagu aadame ahayn baa loola hadlayaa qaab qofeed ama aadame hanuuniya oo meel cidlo ah jaqaafinaya ayaa ku soo baxaya geed aada u murugaysan oo niyad jabsan ooyaya oo kor u dhawaaqaya waa nin aada ugu nugul dhirta iyo mayeedhaanka oo dhan eh waxa uu geedkii weydiinaya waxaa dhacay geedkii baa ugu jawaabaya nin yahow ma nooli meel kasta gudin baa la igu jaray weliba sharci la-aan ma wax aanan ooyinba bal adigu waxau sheeg dadkaaga shinni iska baaga muddo ah ayaa uu haddana arkayaa shinnihii maxaa dhacay oo aad u shaqayn la-dahay baa uu weydiinayaa haye dhirtii aan malabka ka samayn lahaa sow taas la shitay bal dadkaaga waxau sheeg ayay ugu jawaabaysaa shimbirkii waraaqaha u dhiiban jiray oo la geed uu ku dego maadaama la wada shitay ayaa ay is arkayaan shimbirku si ka adag sidii geedka iyo shinnida ayaa uula hadlaya haddii aydan dhirta dayn idinkaa xerka roob ku og kolka quruxdii dabeecaddu idinka dhimato ee wax soo saarkii aad nagu qabteen aada weydaan xoolihii aad haysateen waxay idiin daaqaan waayaan idinka uunbay baahiye cidla idinla bixin war dadkaaga waxu sheeg hanuuniya oo ka garaabaya hadalladaas ayaa dadkii kula soo dhex dhacaya qayladhaan xooggan in aad jartaan iska daaye eh qof kastow shan geed beer dhulka waa u shacniyo qurux waana shay la-aantii noloshuba shaqaynina waxu sheega ummado u sharaxa dadweyna si ay sharafta qalaannimo uga wada shaqeeyaan sharcigana u dhowraan dhirtayaa la shidin dhaca qof kastoo shankeed beer dhulka wou shacniya qurux mana shay la'aantii noloshuba shaqaynine dhirtayaa la shidin dhaca qof kastoo shankeed beer dhulka wou shacniyaa qurux waana shay la'aantii noloshuba shaqaynine dowladday shuruudiyo sharci adag ka soo saar dhirtayaa la shidin dhaca dowladday shuruudiyo sharci adag ka soo saar dhirtayaa la shidin dhaca